dadacaalada caalamku ay ugu jiraan in gebi ahaanba cudurka booliyada laga cirhib jiro adduunka ayaa khatari soo waajahday sanadkan markii fayraska cudurkaasi dhaliya mar kale lagu arkay dalal ku yaala geeska afrika waddamadaasi waxaa ka mid a soomaaliya kenya iyo etoobiya qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta caafimaadka ee soomaaliya waxay sheegeen in tirada dadka laga helay xanuunkaasi booliyada amaba dabaysha ee soomaaliya ay si weyn kor ugu kacday islamarkaana ay gaadhayso laba boqol oo qof oo laga helay xanuunkaasi waxaa haddaba aanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii toddobaadkan baanu kaga hadlaynay khatarta cudurkaasi dabaysha kiisaska cusub ee la helayo iyo weliba qaabka looga hortegi karo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa cudurkaasi qaybtan oo aanu ku eegayno deegaanada puntland waxaa warbixintan inooga diyaariyey waryaheena nuux muuse birjeeb oo garowe ka soo diray
puntland ayaa wacyigelin iyo adeegyo tallaal oo loogu geeyo bulshada guryahooda kula dagaalamaysa wakhtigan cudurka dabeysha ama booliyada oo dib looga arkay astaamihiisa soomaaliya sannado badan kadib haddaba cudurkan dabeysha ama booliyada muxuu yahay maxaase lagu gartaa waxaan su-aashaas weydiiyey doctor daahir aadan maxamed daahir liilan oo ka mid ah dhakhaatiirta puntland kuna takhasusay cudurada carruurta cudurka dabayshu wuxuu ka mid yahay cudurrada la tallaalo oo mashruuca e b i ku jiro waa cudur la kala qaado ilmaha xanuunku markuu ku dhaco wuxuu yeelanayaa calaamado aan si gaar ah booliyada u sheegin sidoo kale maalan baa qandhooda yeesho madaxoo xanuuna muruqyadoo xanuuna muddo ka bacdina ilmahaas wuxuu yeelanayaa in xubnihiisa qayb ka mida ay wiiqmaan oo baralisis wax layihaahdo ay ku dhacaan dhakhaatiirta ayaa tilmaamaya in cudurka dabeysha la kala qaado islamarkaana ay suurtagal tahay in si fudud uu u fido haddaad aragtid hal ilmood oo dabayl qaba micnaheedu waxaa weeyaan ilaa iyo caruur badan oo aad u fara badan oo kale baa qarsoon oo calaamadihii aan lahayn laakiin xanuunkii ama iska difaacay ama xanuunkuu soo hayo wasaaradda caafimaadka puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey gacanta ku haysay dadaallo looga hortegayo arrimahaas haddaba agaasimaha caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi cabdirasaaq garweyne ayaan weydiiyey kiisaska ay hayaan ee booliyada ama dabeysha la xiriira
bismillahi raxmaan raxiim waxaa jira inaanu laga beri ka hor aanu helnay war sheegaya in hal kiis laga helay magaalada boosaaso oo boolyada ah oo waxaan la soconnay in aan xanuunadaasu ay u badnaan cudurkaas u badnaa koonfurta soomaaliya iyo hal kiiso hadda ka hor laga helay laascaanood intaasaa la hayay tirada guud hadda kayska maanta aan hadlayna waxay marayaan boqol iyo shan iyo konton kays baa hadda inta walhayo ay marayaan waxaan ku dari lahaa waxaa jira dhul badan oo aan warka laga helin soomaaliya marka laga hadlayo oo aan laga heli karin informationka waxaa ka jira saxa ah aan laga heli karin laakiin inta hadda la sheegaya waa inta accesska loo leeyahay in laga soo warramo markii la shaaciyey dhowaan ama lagu dhawaaqay in astaamaha cudurka ama caruur uu soo ritay lagu arkay dalka ayaa dad badan waxay isweydiiyeen waxyaabaha soo celiyey cabdirasaaq garweyne ayaan arrintaasi u weydiiyey sidaan ognahay ilaa lix sano wax kaysa oo booliya oo soomaaliya laga sheegay ma jirin waxaana loo badinayaa in xanuunkaas uu yahay xanuun ka yimid ama viruskaas yahay xanuun virus ka yimid wadamo kale oo aan ahayn viruskii aynu soomaaliya horey looga tallaali jiray ama loo arki jiray waxaa jira dhulul aan la tallaalin muddo badan oo aan wax hawla aan oo tallaala aan laga qaban sababa jira iyo sababa qof kasta oo soomaaliya uu la socdo awgeed hay-adaha caafimaadka dalka ayaa aaminsan soo noqoshada cudurka dabeysha ay sabab u tahay deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab oo aan laga fulin sannado badan wax tallaala islamarkaana carruur badan oo ku nool deegaanadaas oo la safriyey ay sababi karaan soo noqoshada gobolada ay shabaabka waa ogtihiin inaysan ogolayn in tallaal iyo waxyaabaha ay heeduhu keenaan ama caalamka soomaaliya ka caawiyo inaysan ogolayn in dhulka ay maamulaan laga fuliyo marka dhulkaas ilmaha ku nooli wuxuu khatar ku yahay cudur kasta oo jira oo caalamka maanta laga dabargooyey inuu dib ugu soo noqdo doctor liilan ayaa qaba arrimo kale oo sabab u noqon kara si gaaban haddaan u sheego waxaa weeyaan soo celintu waxay u badan tahay nolosha dadka oo weli sidii loo rabay aan u deganayn maalanba dagaalada dadka barakacaya reer guuraaga oo aan talaal ku gaarsiinayn nolosha kale oo ah biyo nadiifa oo aan la helaynin sanitationkii aan fiicnayn dad badan oo maalan sida hadda ka soo qabo koonfurta ka dhacday sanadkii hore inay ka soo barakaceen deegaanadoodii oo dadkaasu iskugu yimaadeen xamar dadkaas waxay keenaysaa mar kasta oo dad badan uu soo qaxo ama disrupti noqdo noloshoodu uu sidii loo ribay hab ka duwan ay u noolaadaan waxay ku jiraan dadkaasu khatar cudurrada fila sida jadeecadoo kale iyo dabaysha way dhacaysaa dadka oo fahan qaldan ka aaminsan tallaalka ayaa keenta inaysan caruur badan waalidkood siin tallaal inkastoo ay jiraan waalidiin badan oo ku xihan goobaha tallaalka puntland ayaa samaysay wacyigelinno dadka lagu tusaalaynayo in tallaalka uu ubadka faa'iido caafimaad u leeyahay si kalsoonida waalidiinta loo helo ayaa fariimo baaqiyo ah ay ka jeediyeen madaxda dalka ugu sarraysa ku dhawaaqista maalmaha tallaalka sannad kasta agaasimaha caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi cabdirasaaq garweyne nasiib wanaag annagu aan dhulkaso puntland madaxweynaha puntland baa laba jeer saddex jeer baan filaya inuu furay barnaamij tallaal hadduu ahaan lahaa c h d iyo hadduu ahaan lahaa bolio marka xagga dowladda laga eego madaxweyne ku-xigeenkuna waa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanku waa nagala qayb galay dhammaantood waxay fureen xafladii furitaanka tallaalada waa dhinaca advocacyga marka laga hadlayo dhinaca kale oo communityga marka laga hadlayo waxaa jira idaacado ka howlgala garowe boosaaso gaalkacyo iyo dhammaan puntland oo dhan idaacadahaasu waxaanu geynaa wacyigelintaan geynaa waxay wadaan wacyigelin joogtaa bay wadaan waxay sameeyaan waraysiyo waxay sameeyaan makaranaysaa barnaamijyo ay dadka ku wacyigelinayaan waxaa jira t v-yo ayaguna qayb qaata oo aanu ayaguna qaybtaas ka mida aanu siinay oo hawsha qabtaan waxaa jira shirar aanu ka qabanna degmooyinka iyo tuulooyinka oo ah association meeting waxaa la yidhahdo communitiga la shiriyo laga dhaadhiciyo dhibaatada jirta iyo wax soo cusboonaaday waxaa jira dhibaatadaasu de maanta waxay joogtaaba boosaaso shalay waxay joogtay koonfurta waxay joogtay laascanood waxaan filaya qof kasta oo imaqlaya oo reer puntland ama soomaali oo dhana inaan la dhagaalsan xanuunkaas laga wanhayo ilmahana lagala dagaalamo sidii isugu dhaceen xanuunkaas warbaahinta maxalliga deegaanada puntland iyo tifiyada afka soomaaliga ku hadla ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga maqlayay khatarta soo laabashada cudurka dabeesha iyo waalidiin oo ubadkooda haleelay cudurka
cudurka dabaysha ayaa dib ugu soo laabtay dalkeenna way ii fiicnaay usbuucii kale qandha ku soo bilaabatay qandhadii habeen imaansida muddo afar habeen aa qandhadii iyaas kaniiniyaa siinay sharoobaha siinay maalin suuxii afaraad cunugii habeenkiiba u qabay kaniiniyaa sii waay seexii suuxi markaa soo kacay hooyoo yahay hooy macaanoo soo istaag kutuunjigii kaala soo kor hooyo ma soo istaagi kara ee maxaa kugu dhacay waay lugtiyaa fiiri lugtoo bararsanaa ah cunugii waa soo qaaday lugtii ibra ahayd laba dhibcood oo tallaalka cudurka dabeesha ah oo la siiyo ilmo kasta wakhti kasta haddaba si aynu uga hortagno khatartaasi waa in aynu siino carruurteenna ka yar tobanka sanno tallaalka dhibcaha ee cudurka dabaysha mar aan wax ka weydiiyo culimmada muhiimadda tallaalka uu bini'aadamka u leeyahay iyo diiniyan ayaa sheekh ismaaciil xaaji cabdi oo ka mid a culimmada garowe tilmaamay in shareecada ay qabto tallaalka oo loo adeegsadaa hilid caafimaad aysan wax dhibaato ahi lahayn horta waxaan ogsoonnahay diintu inuu ogashahay in la isdaweeyo shay kasta oo aan dhibaato u geysanayn bini'aadamka oo dawona ay ku jirto waa muhiim in laisku daweeyo waxaa jirta dadku waxyaale ay aamineen khuraafaad ah hadda tusaalankan ka soo qaadnoo kale tallaalka markii laga hadlayana waxaan ognahay in soomaali gaar ahaan iyo ummadaha kaleba in la istalaali jiray oo tallaalkana uu yahay micnaha ka hortag dhanka caafimaadka iyo dhanka diintaba labadaba way ogashahay marka waxaan ku boorinaynaa cid kasta ama hadday noqoto hooyada in ogolaato ilmihii inay micnaha tallaasho wasaaradda caafimaadka ayaa wadaa qorshayaal cusub oo ay kaga hortegayaan cudurka dabeysha ama booliyada sida uu v o a u sheegay mar kale cabdirasaaq garweyne agaasimaha caafimaadka asaasiga puntland dowladda puntland waxay kaga hortegaysaa dhammaanteed in arrintaas dadweynaha laga wacyigeliyo in magaranaysaa howlaha la wado oo kambeynka ah meelba sidii loo gaarsiin lahaa haddii aan laad dhulka fogfogo aan la gaari karin oo haddii salamka buuraha ah sida cawlo iyo qantaloo kale iyo haddii aan dadka miyiga meelaha ay isugu yimaadaan nuux muuse birjeeb v o a garowe